halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a dood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah siddeed iyo tobanna ay tahay bisha maarso sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeennan duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno suugaanta iyo doorka ay ku lahayd siyaasadda soomaaliya gaar ahaana sooyaalka dhinaca dhaqanka waa mawduuc weyn oo iminka rag badanna inay buugaha ka qoran ay doonayaan oo politics and literature politics and literature aad bay isku galaan adduunyada dadka kale
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii kaalimihii heesihii iyo sidoo kale intaynu ku guda jirno barnaamijkii wararkeennii caalamka kuwoodii ugu waaweynaa dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday khamiistii shalay ahayd barnaamij cusub oo socdaal ah kaasi oo ay siinayso dalkugalka fiisaha dalkaasi dadka yukrein u dhashay ee kasoo cararaya duulaanka ruushka sharcigaasi oo ah mid ku meel gaara dalka kanada oo ay ku nool yihiin qurbajoog fara badan oo reer yukrein ah gaar ahaana dhinacyada bartamaha iyo galbeedka dalkaasi ayaa bayaan ay soo saartay dowladdu waxay ku sheegtay in dadka reer yukrein iyo xubnaha qoysaskooda ahba ay kanada sii joogi karaan si ku meel gaara ilaa iyo saddexda sano ee soo socoto codsadayaasha ayaa waxaa la sheegay in looga baahan yahay in dhinaca internetka ay kusoo galaan amaba ay kusoo gudbiyaan sawiradooda iyo faraha looga baahan yahay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalkee i o m ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan toddobaatan muhaajiriina lagu la-yahay xeebaha dalka libiya kuwaasi oo loo maleynaya inay dhinteen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay i o m waxa ay sheegtay in laba iyo tobankii maarso waa bishan aanu ku guda jirnay lasoo sheegay in doon ay saarnaayeen shan iyo labaatan muhaajiriina ay ku degtay meel ku dhow xeebaha libiya ee tobrog iyadoo waxay intaasi ku dartay sidoo kale in ciidamadu ay soo badbaadiyeen lix tahriibayaala iyo sidoo kaleeto tobanaan ruux oo kaleeto meedad ah oo badda laga soo helay halka labaiyo toban kaleetana la la-yahay mashruuca diiwaangelinta muhaajiriinta la waayey ee i o m ta ayaa intaasi ku daray in dhacdadii ugu dambeysay ay dhigayso in tirada guud ee muhaajiriinta ee la sheegay in ay ku dhinteen ama lagu la-yahay bartamaha mediterraneanka ay dhan yihiin ilaa iyo laba boqol toban iyo shan qof waa tahay duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa washington waxaana idaacadda idinla socodsiinaysa sahre cabdi axmed dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aad xilligan oo kale dhegeysan jirteen wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa borama nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda dahornimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonaa siyaasadda iyo suugaanta dhaqankii hore ee sooyaalka soomaalida iyo wakhtiga ay bilaabmeen waxaana barnaamijka inoogu marti ah abwaan daahir maxamuud xadi oo baranaka ah jaamacadaha hargeysa iyo camuud inta badanna ka dhiga suugaanta kana tirsan wasaaradda warfaafinta ee somalilan daahir kusoo dhawow barnaamijka sooyaalka dhaqanka aad iyo aad baad u mahadsantahay haashim bal waxaad ka warantaa wakhtiga ay bilaabantay suugaanta siyaasadda dhaqankii hore sooyaalka soomaalida horta waa mawduuc weyn oo iminka rag badanna inay buugaha ka qoran ay doonayaan oo politics and literature rotic literature aad bay isku galaan adduunyada dadka kale ee suugaantu marka laakiin iminka suugaanta soomaalida marka la marxaladaynayo ee marxalada loo dhigayo waxay berigii hore siyaasad xooladhaqato ah bay ahayd isku faan bay ahayd ammaan gabdhaha geela fardaha ayaa lagu ammaani jiray haddii ilaahay ku rooyahay iyo degaanka iyo dhulka laakiinse markii ay siyaasadda iyo suugaantu isku yimaadeen markii hore waxaa ka horeeyey jacaylka sugaan wada jacayla ayay mawduuca soomaalidu markii ay baxday ee dhulka gumaysiga yimiday waxay ku soconaysay jacaylka waktigaa gumaysiga ee suugaanta jacayla loo tirinaya jacayl siyaasadaysan may ahayd bal tusaale naga sii marka jacayl iska dhabay ahayd oo ay ahayd oo heesaha qaraamiga oo dhan ayaa jacayla oo mawduuca jacaylka jawharaluule iyo jawharaluuliya markay tagto waa siyaasadaasi siyaasaday tegaysaa waa siyaasadii waa suugaantii oo xorriyadda loo isticmaalayo iyo wadaniyadda markaa suugaanta wadaniyadda ah jawhariya luula oo fajac iyo dabshidii halkan ay sameeyeen kun iyo sagaal boqol afar iyo afariyo kontonkii markii dhulka la bixiyey ilain jaahijilin iyo xog male intaan jiifay waxdhan ma lay jaray jabay oo jelbis jeebka lay geli hoor isku baa jacayl laga dhigaya markaa luqbay ahay jawhariyo luula alajanoy jiirkaygu awada ma jirto boorama uga baxay dhankaa bariyo boorama uga baxay dhankaa bariyo baybax bulbulana basaayiriyo maan helitaanu howlgalay jawhariya luulay jiirkaygu yaaley alla jannoy hawada ma jibsaday markaa waxaa jira yuusuf xajaadan magaraysa isaguna wax kuleeyahay dagaalimu haysta meel halusoo hubkiisu hangoodi haanahay awogey ninkii indhaha tiray ninkii aabbahay adoonsaday ninkii anigana iibsaday haddaanan aadan uruurka jarayn haddaanan aadan ka aarsan karayn hanooya albaabka xidha dadka qaarkii waxay idhaahdaan wakhtigii daraawiishtu dagaalamaysay sayid maxamed cabdulla xasan sayidku waxyaabihii suugaanta ahaa ee maansooyinkiisa ka mid ah waxaa ka mid ahaa qaar siyaasadaysan oo dadka ku guubaabinayay arintaasi ma jirta arintaasi aad baad run uga sheegtay waana fiiro waana ninka ugu gabayahansan cid siyaasad ka hadasha gabay sayidka waayo wax ku leeyahay dalkaba idinkaa iska lehe dowlad maad noqotaan dalkaba idinkaa iska lehe dowlad maad noqotaan waa nin dowlad siyaasadiisa iyo gabaygiisa ku dhisayey waana halkii laga soo qaaday iftiinka iyo nalka siyaasadda ee sugaanta soomaalida sugaanta wadaniyada ee siyaasadda ayaa aada u fara badan laakiin riwaayadaha xambaarsan siyaasadda iyo heesaha xambaarsan siyaasaddu waxay soo baxeen dhowr iyo lixdankii iyadoo jacaylkaa markaa markii dambe gobonadii markii la helay faankaa xorriyadda iyo ammaanta iyo wadaniyadda waxaabay ku socotay laakiin jacaylkaa markii hore ee ku fara badnayd markaa markii dambe waxay suugaanta siyaasaddaa soo baxday
dhowr iyo lixdanka heesihii ka hadlayey siyaasadda riwaayadihii iyo maasooyinkii kale ee lagaga hadlayay dhinaca siyaasadda ee suugaanta soomaalida kuway ahaayeen waxaa ugu qaraweyn ninkaa waxaa ugu haysta la yidhaahdo cali sugulle oo riwaayado badan oo bilaabay siyaasadda ku bilaabay nin lagu seexdo haseexan heesta magool baqaasxilbaad sida haseexan markaa waxaa ka daba tegay xasan sheekh muumin shabeel naagood dab dhaxmooday durdur haraaday dawo bukootay baasha mutafoorka ku isticmaalaya oo dhani mutafoorka shareerayo siyaasaddaa shareeran ninka xilkii kasoo bixi waa dab dhaxmooday dawadii way bukootay cadaalad darada waxaasoo dhan markaa xilligaas saani u balaabantay in siyaasada loo isticmaalo reer waqooyiguna calacal fara badan oo siyaasaday tiriyeen haddii lagu rooyay hidiyo hidii haddii lagu dhahdo way fara badan yihiin heesaha badan ee laga tiriyey laakiinse dee maxayn markii dambe ee siinleydii silsiladda la yidhaahdo iyaa siyaasad sarbeeba waa siyaasaddii iyo suugaanta oo sarbeeb lagu daray markaa qalabka la isticmaalaya sarbeeba suugaan sarbeeba oo humaag lasoo qaadanayo sida hore kugu tiriyaan kulahaa shirkii jiir baa shiray jiirma shiran dadkiibaa jiira marka waxyaabahan loo sarbeebayo ee loo maldahayo suugaantaa waqtiyadaa la tirinayay sida siinleyda iyo dayleyda maxaa sababaad sileeda yacni dadkaa loo habeynayey dadka maadaama ninkii awoodda haystay ina uu laga baqayo oo aanay xorriyad qowlku una jirin marka dadku inay soo xadhaan ooy meel dheer micnaha ka keenaan ooy dictionary aada u culus ka raadiyaan waxaa jiray micnaha micnaha hadalka loo dhigay hadalka si loo calaa xasbi qowlihi representational meaning micnaha siduu u dhigay dictionary lagama helayo waxaa weeyaan saddex hari halkii dooni soddon yaanay ka qaadan hadalka badan iska daayo mursida kusoo ururweyaan ya oo berigi hore sarbeebta muugta haweenkaa lagu isticmaali jiray sac wanaagsan oo weyl wato oo kayn wadiya daaqa markuu kuleeyahay weyl waa qofkii dumarkiibuu sax ka dhigaya gamaankiina badan sidiibaa laga dhigaya siyaasadiibaa caynkan laga dhigaya oo gashay brofeer daahir maxamuud haddii adigu waxaa tahay abwaan maansooyin badanna kaga hadlay dhinaca siyaasadda qaar maansooyinkaa ka mida markaynu u jeedino dadka na dhegaysanaya kuwe ka mid ahaa kuwaad siyaasadda sida sarbeebaysan uga hadashay eeg annagoo dadka u hambaynayna taraqa baan ku waayay baydhaba taraqa waxaan u waayaynaa waxaa la geliyey suuq madow waxoogaa lacaga kun baa lagu daray kunkaa qofkii laga shikisan yahay aan la garanayn lagama iibinayn habeenkii oo dhan baan baydhabo ka waasa taraqan ka waaya marka kabriid baa ka waaya taraqa xagga xamarba kabriid baa halkeena hees marka heesbanka markii gabigaan waayeen ogaaday in sababta layga qariyay ay tahay in kun lagu kordhiyey kunkaa aanan awgeedna lai garan waayo oo laygaga baqayo inaan dowladda kacaan ku noqdo oon gulwadayo oon soo sheega meesha layga qariyey ayaan wadee maaha markaa waxaan idhi lama qarinin oo suuq madow taraquni ma geline maamul xumo way jirtaayo waxaa digirta kuyii loo galaa rimistiibaa kuyii loo galaya caanihiibaa kuyii loo galaya taraqii baan la iibsan karayn musuqmaasuq baa jira waxaa tiri dadkaanu habayna inta kale daaqay cunaysiiyo markay dama halkii weyday waxay dama la oydaabo waa jeelka doodamay caradeeda kii doonalaa looga dacadeeye dambarkeeda nimankii lahaa daabta waayadane wax dumaalay haatane nimaan duyahan jirine ragaan doobigii buxsamayn baa dalkii helay dabaaljoogsi waayaan waxaa loo dubaatubi digirta kuyii loo gala duhu dharaareena iyagoo dakaamoon haddana ruuxo ka soo duuban qoraxdoo dhegaysay markaa dumarka hoydaane sonkordaa warkeedaba iyadu digamas weeyaane canjeerada biyaa lagu dajaa subaxa diiftiiye mirkabri kii doonaya daal ku iibsadeen dulmar weeye sheekadu ninkii daalacanaya haddaan hoosu daadaga ilmaa dilil qaysaane dahabkiidiini mabaa barkada ciliiladoodaynii duxdii xoolihiini rag baa daara dhaafsadee amriig baa dalxiis loo tegay aadna loo degay baariis rag baa doortay oo diiday roomane ragga qaranka doorkani u kacay dabato weeyaane duxatadu waxay leynayaan diricyadiinii waxaa jeelka loo dirahayaa idilin doorkii soomaaliya dareenkii maxaa dabaqa kaa saaray iskuduubnidiinii maxaasaa u kala daadsi dad isjecel haddii aad tiini luuya diirkeeda daacruuma maalin hashaa daalku dhicisa haddaan muruq dagaal gelin habaadaasad jabin waaye in xaqiinii dursaday haddaan diirka laga siibin qoleqolada loo degay haddii lala damaashoodo dowladnimaba inay baabah tahay diintaygu dhaarso sideetankii baan tiri kun iyo sagaal boqol iyo sideetankii bay ila ekaatay ra'yigayga gabayaannimo iyo aqoon-yahanimo dowladdu inay baaba'ayso mar haddii taraqiba laga waayo waa maase aada u wanaagsan waxaa kaloo jiray iyadana maasooyin aad kaga hadli jirtay dhinaca eexda xagga shaqooyinka iyo waxyaabaha la xidhiidha waxyaabahaasi markay yimaadaan maansooyinkii aad ka tirsay maxaa ka mid ee dadka la isdhaafinaya maansadaa siyaasadda ah ee aan meelaha ka tirin jiray ee aan odhan jiray un calidhuux baa tiriyey un baan ku odhan jiray marka laygu qabsadana warma sheekada calidhuux baad igu qabsanaysaan marka furufuulkaa laydhaa waxay tidhi fulufuulku waa sabadadan sabab ku noolaaye anoo sabiya waan joogi jiray kensar maan badane iyadoo dhulkay roobku simay meela aan u seegin saadhaaxu maansixii dhiin barqada aradada u soobshay sifaheeda waa taanaqaan beersi loo qoday gunti kaliya anigoo sitaan saanici ku ahay samankii markaa xigay iskuul calan laii saariyey sida egasta loo soolafiya saynis kalajaada daaxuunbaa duruun saami badan caalim noo sugay sanawaad markaan culimo badan saami u ahaaday goortaan cilmiga siin lahaa qarankan ii sooman kobtii aan lahawowga siisaadka iyo deelka saxadka ay ku tahay maadadan suuliyeen dhigayey ama aan sirteedii heleen saa u daba joogay haddii sadarka kii aan shalay u dhigay xalayta loo seeray weliba saaxib layii saaxib directoorka iyadu waa sifaalaha la yaab saaca maanta adhe indheergaratadaa suuqa tugas ku quulayeendhe ololuu raggu saaciidaya sacabtinkoodiidhe dictoorkan weel una saxayn magacasiintiidhe ninaan maqasha kuu soofinayn darajasaarkiidhe milyaneer sabool shalay hasalaqdiisiidhe nina wax dhanunu saaftay iyo qolasadwaagiidhe fiintii baryahan seexad male ohi lagu saabay kolka subaca waan qaadaya waranka seemaale gardoray surkaa waan ku jiray subaxan dheereyne sakaraadka sii bogo intaas sacadkalguur tani waa isbedeldoon
waxaa jira sarbeebo mahmaahyo iyo murtiyo ku soo aroora dhinaca siyaasadda kuwe ka mida eed maanta noo sheegi kartaa abwaandaahir maxamed xadi waxaan doonaya inaan anigu maanta intaa inaan kuu raaciyo intaan kugu soo talagalan ka xafiday boqor baa jiri jiro oo sheeko dadku marka hadalka markay ku daalaan boqorka isagu faalun buu ku xukumi jiray soddomeeyo sano in ku dhow ayuu faalun ku haystay qolooyinku u faalin jiray qol gaaray lahaayeen xafiisyada dowladda ninkii faalin jiray ayaa qolada u yeedhay markaasay yidhahdeen war wallahi anagu shan iyo labaatan sano oman ku haynaayo iyo mise way ka yaraydba dhowr iyo labaatan sano wax ka badan oo kuma hayne ti kale faalkii u sheegi waayo marka duqa faalka ku haysan jiray ayaa gabaygaasi wuxuu ku yidhi war haddayna soconayn xagga maraykanka taga buugta aqoonyahana buugta maraykanka dimuqraadiga laydhaa ka akhriyo distoor soo sameeyo xagga distoorka iga meeldayadean kusii haystee waxay tiri taasina balan ka sheegan yare boqorkaa faal ku haysan jiray maansadii ha duq baa faaliya ahaa dad bawda rigaystoo laga dawada dambeeyo minkuu dago shaxduu duro danihiisa gaarka ah hadduu khalad dinaaxiyo hadduu beenta dowdago cidi aan la doodinoo dabadeedla boqoriyo lasaar faraski doolaal qosol dacada raarici damaciisa xeesha sheekhu dayr ku meegaan ku daruur go-aankii baadidan didaysaay wale kaamamaan dego uxidaar maantuna xaqa way ku daratee dulmi waa ku raraya toban sanee durbaantubay toban kalena doogii duxdii kaysay oo raray markay durugto sheekadu dadna yaab ka soo haray dad fur sheega baa kacay duqu sheekadii maqan maxay doonayaan yidhi wax la yidhi ma durugsana dabuutoodu waxay tahay dadkan yeel diinne baan idhi faaliya duqiibaa dabada hadloo yidhi waa dadkan wada dhargaan idhi daldashoo rartaan idhi dumar iyo rag waan sinay maxay doonayaan diin waxaa la duqiyo dadku way xekeena way kaceen waxay doodku leeyihiin xaqii baa la duugo daarihii la duuyo dagaalada sokeeya dhalba wada salaafto dacbaa noo fayoobeyn dad maarayn karaa iyo dhakhtaranu doonne duqii faalin jireedna daawaaba daashee dabadeed orya buun durbaanada ka yeersii ka daroori faalkii markii ku daalay boqol jeer dabadhiga dariiquu soo baxay bee oransiga tag meesha kuma diirsan faalkii minkii ugu dambeeye dariiqii taalmaamuu kitaabkaygii dowgay hadda iyo disoor kale oo ku daahi karayo dowladnimo ku hanan karo soo daacay buu yidhi duqayii baa shirkii galay duqa arrinta ducafday maxaa wacayda deelgooda kadib boolisiisii dibitee dibitee doorashada ha baarlama darajada xilkayga dadweynuhu saareen inta doorkasidan qalin daraalaha ugu duugaah waa hore xisbigaygii dahaan qaar kale ku soo dara hadday doonaan iyay badan dalmariya nin diba jira iyo damacayaha kale xilinta u tudaysaa tartan ha u dareen hala doorta baarlaman ana faraskii doolaal daadayda intii dhiban kusii dekeeye duqo hadaladayda distoorkii hororkaca ku dabaala buu yidhi dibir iyo dilaaliyeen daacad iyo dhawaanana dalbisaa u yeedhee miro dareeba duuduub dadow diin ku sidaa diinna bay yidhaaheen markay dihaatay sheekadu xaaraan la daabacay haddii loo wadaayana marka darabla-aanta qorshe lagu dabadashaba see loo sidii dowgaha see loo duraansani mar haddaan kor iyo daal dadkiiba nabadoolay dunidayba xamarbaa xamadaacad sheekadu dul soco horoo soco taarankiina daadaaf dalabaabi xawliga hakad baa ku dayrane duqii faaliyi ahaa ka duugowda sheekadu dadkuna way tashanayaan dantoodna u baraaruge dunidoo way ogtahayo diidaadoorradoo idil dayaxoodii baa dhacay dhulkan hareey waa dhow dabayoodi loo shubo dhabigoodii baa qale eesqiyaasan marka waan ducaynaynaa ducada maxaynu kusoo gabagabaynaa marka balbaansada ducaduna maxay noqonaysaa magaca allaan qabsaday maxamed baan ku saliyoo bugsida bisinkan guntaday micnaha soddonkaan huwaday milada lahubaan qabsaday waxaan magan galay furqaan mowlow eebo allow manaxaankaa baqayn munaafaqa nagu salidin mowbo eebo allow namooti karooniya micaa sharka jinka ee waxmuda mowlow eebo allow maalinta qiyaamahana adaan marti kuu nahe adaan maga kuu nahe namooti cadaabtoo jannadaada macanawmacsuun mowlow eebo allow waa naawidayno niyaddaan ku haynee nimcadaada eebo naxariista eebo
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabanaynaa barnaamijkeennii sooyaalka daqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal martina uu inoogu ahaa bara sare abwaan daahir maxamuud xadi oo ka mid ah aqooyahanka wax ka dhiga jaamacadaha camuud iyo hargeysa kana tirsan wasaaradda warfaafinta ee somalilan waxaan barnaamijkeena kusoo qaadanay suugaanta soomaalida iyo siyaasadda iyo sooyaalkii dhaqankii ay kaga hadli jireen waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah hashim sheekh cumar good tan iyo kuletadeena dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti u wanaagsan oo dambe
haashim sheekh cumar good aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka ee v o e da markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan
aan ku bilownay xalay waxaa lasoo gebagabeeyey wareega lix iyo tobanka ee koobka yuruba league oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub kooxyihii xalay ciyaaray ee soo baxay waxaa ka mid ahaa liverkusen oo la ciyaartay atlanta waxaa hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda atlanta atlanta ayaana u gudubtay wareega sideedda rangers waxa ay laba iyo hal ku khasaartay kooxda kubadda cagta ee red star laakiin labada is arag isugeynta goolasha rangers ayaa kusoo gudbaysa afar gool iyo laba galatasaray waxaa ka badisay barcelona oo dirtay laba gool iyo gool goolka guushana waxaa u dhaliyay ciyaaryahan obamian monaco hal iyo hal ayay la gashay braga hase yeeshee braga ayaa gudubtay oo kusoo baxday saddex gool iyo gool labadii is arag ay isla ciyaareen labadani koox antact frankfort iyo real betis hal iyo hal ayay ku dhamaatay hase yeeshee waxaa kusoo baxday kooxda kubadda cagta ee frankfort labadii is arag ee ay isla ciyaareen darteed leon waxa ay la ciyaartay kooxda f c porto laakiin laba iyo hal ayay kusoo baxaysaa kooxda leon ciyaartii xalase hal iyo hal ayay ku dhamaatay kooxda kubadda cagta ee spartak bosco oo ka mid ah kooxaha ruushka ee laga mamnuucay ciyaaraha ayaa waxa ay iyadu ka hareysaa tartanka rb leipzig ayaana booskeedii lagu bedelay sevilla waxaa ka badisay westham oo dirtay laba gool iyo eber sidaas daraadeed sideeda koox ee gudubtay ayaa hadda ah westham rb leipzig leon antact frankfort c s braga barcelona rangers iyo atlanta ciyaaraha dhici doona jimcaha iyo sabtada beri haddii aan fiirino horyaalka ingiriiska hal kulan ayaa caawa dhici doona oo dhex mari doona wolfis iyo leaders united talyaaniga laba ciyaarood ayaa jiri doona janawe iyo torino ayaa is arkaya speziyana waxay la ciyaari doontaa saswolo bundesligaha jarmalka brushia manchen gladbak iyo boshom ayaa is arkaya horyaalka faransiiskana saint ethien waxay la ciyaari doontaa caawa kooxda tokis horyaalka spain ee laliga getef ayaa la ballansan atletic bilbao laakiin sabtida ayay ciyaaro xiisa leh ay dhici doonaan kooxda horyaalka talyaaniga hogaamineysa ee a c milan ayaa booqan doonta calyary kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee interna fiorentina oo kamid ah kooxaha adag ee sanadkan ayay fooda dari doontaa dhinaca ingiriiska sabtida ciyaaraha dhici doona haddii aan fiirino hal kulan ayaa jiri doona oo beri galab dhici doona waxaana uu dhex mari doonaa arsenal iyo aston villa natiijooyinka kasoo baxa haddii uu rabiraal ka noqdo waxaan idinku kusoo gudbin doonaa idaacadaheena xiga xubinta ciyaaraha intaa ha ino joog
waa tahay ciyaarihiina intaasi aanu ku dhaafno bal markana aniga iyo adinkaba aan wada dhagaysanno mid ka mid ah heesaha aan idin hayno
وتير عملان كلوي عديا حبيوتير عملان كلوي منوال عدولو لسكو وضع عبيريو surka iyo cabaadiyaha markii aan tiniyo xidhiid casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee nawada cudoono laysku wada cabirayo surka iyo cabaadiyaha markii aan tiniyo xidhiid casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee calafnimo ku raaxsa cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsa cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsa cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsa cawa iyo ayaan leh cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ibkacaana iyo nabad iladli ku noolo iladli ku noolo cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ibkacaana iyo nabad iladli ku noolo iladli ku noolo dimaagan culayge dimarkay u ciira celigood cayaariyo dimaagan culayge dimarkay u ciira celigood cayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo inta qadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka qadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka qadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo adiga weeshada codkarnimada dhalanka qarabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray qalabkaba adoo kale habeen lama caweyno caadiyaal umanara codkarnimada dhalanka carabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray caalamkaba adoo
waa tahay heeskaasi wuxuu gabagaba u yahay guud ahaanba idaacaddeenii barnaamijkii dhallinyarada maanta oo idinla socotiinaysa anigoo ah sahre cabdiraxmed intaynu dhammaanteenna mar kale hawada ku kulmi doona afarta galabnimo afrikada bari xaggiina marka ay tahay inta ka horeysa nabadgelyo